Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Koonfur Galbeed ayaa si wadajir ah u qabanqaabiyeen dood cilmiyeed muhiim ah oo looga hadlayay kaalinta dhalinyarada ee dhismaha nabadda, midnimada iyo horumarka dalka. Dood cilmiyeedkan oo ay ka qayb galeen dhalinyaro, mas'uuliyiin dowladeed, iyo wakiillo ka socday ururada bulshada rayidka ah ayaa lagu falanqeeyay doorka dhalinyarada ee dhisidda kalsooni iyo wada shaqayn dhex marta bulshada iyo hay'adaha dowliga ah si loo gaaro nabad waarta iyo midnimo qaran. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Koonfur Galbeed Salmaan Shucayb Cali ayaa ugu horeyn sharaxay dood cilmiyeedkan.
Farxaday noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan dood cilmiyeedkan looga doodayo sidee dhalinyarada reer koonfur galbeed u midoobi karaan, nabadda ugu wada shaqeyn karaan. Marka waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dood cilmiyeed wax ku ool ah ka soo baxdo in meeshaanay tahay fikrado kala duwan laisku dhaafsado lagana wada shaqeyn doono midnimada iyo amniga deegaanka insha allahu tacaala. Waxaa jiri doona baanalo ay fadhiisanayaan wasiirada su-aalo laga weydiinayo sidoo kale group discussionaa dhalinyarada sameynayaan sidee u midoobi karnaa sidee marxaladda maanta aan ku jirno loogu gudbi karaa sidee guud ahaan amni waara deegaanka ugu dhalin karnaa waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala fikrad mideysan oo wax ka ool ah inay soo wada saari doonaan deegaankana lagu lifaaqi doono mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay kulanka muhiimka mayb u aha wada shaqeynta amniga oo laamaha ammaanka iyo dhalinyarada antay oo mayb u aha faylhaat walanka muhiimsan antaasu waana meydhisa kiiro koreha anti shaqooyinka dhalinyarada qayb kunagata askarta oo shaqeeyasa oo hamiin hajeeda maalin hajeeda dhalinyaro marka way balafaday dhalinyarada ciidamada ankuobsateen walaalnyogingu garabkingu isiisiin shaqeeyaayan dhahantaas i roobkaas madiginaan ka dhiyahay marka wasaaradda waa mahadnaqa dhallinyaradao dhan waxaan leeyahay ha laga qayb qaato nabadda iyo midnimada iyo isukeenida dadka colaadaha hala hurinayo hala joojiyo baraha bulshada si wanaagsan halooga wax wanaagsan ha laga faafiyo deegaankeenna ugu dambeyntii wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed xasan cabdiqaadir ayaa dhalinyarada ku ammaanay sida ay ugala shaqeeyaan amniga xitaa nayla galaaya mararka qaar roondooyinka askarta suubiyaasi oo furmoolanka baawnayla suubiyaay baarista magaalada nay kula qeyb qaadadaay dhiirigelinta askarta nay kula qeyb qaadadaay dhalinyarada yacni waxyaabo dhalinyarada tabashadiyo ee oo mararka qaar anti operation laka dhex jara la tabadaw unuba ninjabaabna yoba noo hiigsadaaye injabaaba jale iyo jale ciidanka mahadnage daacad sayarkumada iyo teamshay unuun walay access in siinay shirarka hay-ado amniga in ku gebgelin yacni ninkooya hay-ado amniga shiraashoo aragaan meelo fikirka iyo waxyaabo yo dhalinyarada leeyin hakabandhikan lakukuwada hadalo luna howlgala hatan